بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqolaad min suurati towba qaala allahu tacaala waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canh waacadda lahum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawsu alcadiim waalsaabiquuna kuwa sabqay alwaluuna ee horreeyey waxay ku sabqeen hijiradii iyo nusradii nabiga ay gacan siiyeen calayh isalaatu wasalaam min almuhaajiriina xaalay ka ahaadeen saabiquuna alawaluunkaas muhaajiriin iyo walansaari ansaar xaalay ka ahaadeen kuwa hijiradii iyo gargaarkii nebiga u sabqe kuwa iimaankiiba u sabqeen nebigii aan uma imaan madiine bay sii rumeeyeen labadaa qolo iyo waladiina kuwa itabacuuhum iyaga raacay biixsaanin wanaag ku raacay wadadoodii raacay wataabicuuna lahum biixsaanin soo maahayn kuwa raacay wey ilaa qiyaamada wadadaa ku taagan radia allaahu ilaahay baa ka raali noqday canhum iyaga xaggooda waraduu iyaguna way raali noqdeen canhu ilaahay bay ka raali noqdeen waaw yabaho ballanqaad baa la yidhahdaa waxaa loo ballanqaaday balfiir dambi dhaaf iyo rid radia allaahu canhum waraduu canhum waa meesha la rabo in loo tartamo weeyaan ilaahay wuxuu ga raali noqday daacadoodii iyo say u waajibeen nebigiisa moxameda calayh salaatu wasalaam iyana ilaahay bay ka raali noqdeenoo hawaabka iyo ajazaha iyo abaalmarinta weyn oo la siiyey bay raalli ku noqdeen waacadda lahum ilaahay wuxuu kaloo u darbay jannaatin jannooyin jannaadkaasoo tajri ay dareerayso min taxtiha taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru webiyaal khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda abada welige meesha haddii nicmaynta la siiya layska qaado welwel bay keentay iyo welbahaar iyo qoomamo waabaan saa ahaan jirnay iyo waabaan xoog lahayn iyo waabaan dowlad ahayn iyo waabaan hodan ahaa iyo waabaan xoolo haystay waxaasay noqonaysaa laakiin wixii markii qofka loo daa'imiyo waxa weeyaan khaalidiina fiiha abada daalika kaasina alfawzu waa liibaan alcadiimu ee weyn baa ilaahay yidhi liibaanta weyn aan liibaan ka dambayn alladii laa fawza waraa'ahu liibaan ka dambaysa ma jiro liibaanta weynu kama dambaysaa kaa weeyaan labadan qoloba waa la ammaan waa labadee reer baadiyaha muuminiinta ah waxaa kaloo la ammaanay wasaabiquuna alawaluun muhaajiriin iyo ansaar baa la ammaanay laakiin labada ammaanood waxaa la yidhi shataana maa bayna hanaa-eyni labada ammaanood waxa u dhexeeya waa kala fog yihiin qole waxaa la yidhi alaa inahaa qurbatun lahum qolena waxaa la yidhi waacadda lahum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar qole waxaa lagu khatimay ina allaha gafuurun raxiim qolena waxaa lagu khatimay dalika alfawzu alcadiim labaduba waa ahlusharaf weeye laakiin waa kala duwan yihiin wey saasay u kala sarreeyaan wa minman xawlakum min alcaraabi wa minman waxaa ka mid ahaaday xawlakum hareerihiinna ah reer madiinow hareerihiinna dadka degan oo min al acraabi reer baadiga wax bay ka mid ahaadeen munaafiqiina mubtadiyo dib dhacay kuwa munaafiqiina dadkiinaan magaalada madiine degan dhinacyadiina dadka degana miyiga jira kuwa munaafiqiina ku jira reer miyiga ma wada fiicna kuwa munaafiqiina oo madiine dhinacyadeeda degan oo reer baadiya baa jira kuwa munaafiqiina aqwaam munaafiqiina weeyaan wa min ahli lmadiinati reer madiina madiine ehelkeedana munaafiqiin baa ka mid a kuwo magaalada jooga madiine lafteedana waa jiraan baa la yidhi oo munaafiqiina magaaladana waa joogaan waxaan loo baahnaa adduunku maanta wax kala sirdoonaynayoo xog loo soo ogaanayo ilaahay baa u sheegaya nebiga calayh isalaatu wasalaam kuwa dhibaatada wada magaaladana kuwa kula jooga dhinacyadeedana kuwaa degan meesha cadowgu jiro iyo kuwa dhibaatada wada toos qur-aankaa ugu sheegaya kuwaasoo maraduu taagmay ku madax adeygay cala nifaaqi munaafiqnimada maraduu ku hoolmay waxa weeyaan wax hoolan waa maxay qofku wax ku hoolmay say munaafiqnimo ugu dhex jireen ugu dhex jireen ku daa'imay ku ciroobay ku odayoobay yaa ku dul sugnaaday oo ku hoolmeen maraduu ku taagmay oo ku sugnaaday oo ku madax tiiriyey cala nifaaqi munaafiqnimada dhexdeeda ninkii waxaa ka mid ah ibnu saluul waxaa ka mid ah nin aan gaari doonno abu caamir araahib abu caamir araahib ninka la yidhaahdo alfaasiq baa markii dambe loogu bedelay araahibkaa siirada waa inay ku maraynay ninkaasaa ka mid ah nin iska cibaadaysto ahaayoo casharka gadaal kaga gaari doonaa aayaad tilmaantiis looga caddaynayo maraduu cala nifaaq kuwaasoo laa taclamu adigu aadan ogeyn laa taclamu adigu ma ogid nabiyullaahi maxamedow naxnu annagaa naclamuhum og sanucadibhum waanu cadaabi doonnaa baa ilaahay yidhi maratayn laba jeer ayaanu cadaabi doonnaa laba kol wey adduunka in la laayo lana qafaalo aakhirana cadaabulqabri iyo markay sii dhimanayaan iyo cadaabka weyne maya cadaabka weyn aa soo socdaa hortaa taas wa taas adduunkiibaa waa la cadaabayaa sanucadibuhu maratayn uma intaa ka bacdi yuradduuna waa la naqayaayo waa la celinayaa ilaa cadaabin cadaab intii kaa cadaabkaasoo cadiim weyn cadaabka weynaa baa aakhirana loo celinaya wa aakharuuna wa aakharuuna ctarafuu bidunuubihim waakharuuna wa qowmun qoom qoomkaasoo aakharuuna kale kuwaasoo ictarafuu qirteen bidunuubihim dembiyaashoodii kuwaas baa iyana jira kuwaan munaafiqiin maaha waa qolo kale dembigoodii bay qirteen cududaar may la imaan markaannu harnay cududaar baan lahayn ma aysan dhihin dhaara beena ma marin waa qolo muslimiina dagaalkiina waa ka hareen laakiin munaafiqnimo uma harin ee waa iska wahsadeen kabacdina waa qowmamoodeen alla maxaa uga hadheen maxaa u wahsateen maxaa u raaci weydeen bay isdheheen kuwaan waxaa la yidhi waaakharuuna actarafuu wa aqwaamun aakharuun ictarafuu bidunuubihim kuwaasoo khaladuu isku dhex barxay isku dhex daray camalan saalixan camal wanaagsan iyo wa aakhara wa camalan aakhara camal kale kaasoo sayi-an xun wax wanaagsan camal suuban iyo midaan suubanayn ee aan suubanayn xun bay isku dhex dareen awal jihaadyo horay galeen waa camal saalix nebigay raaci jireen waa camal saalix calayhi salatu wasalaam dagaallay ka qayb qaateen iyo camal xun oo tabuukay ka hareen casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay an yatuuba calayhi inuu ka toobad aqbalo casaa min allaahi waajib haddii la yidhaahdo ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yatuuba calayhim ilaahay inuu ka toobad aqbalo ilaahay waa ka toobad aqbalayaa wey casa ayaa la yidhaahdaa tarajina waa loo isticmaalaa ina allaha ilaahay gafuurun ilaahay waa mid dhaafid badan raxiim ilaahay waa mid turitaan badan oo naxariisasho badan ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala kuwaasna labadaa camal la yimid sidaas baa loo tilmaamay wixii ay la yimaadeen iyaga nifaaq laguma sheegin ma aha laakiin waa dadka xaaladoodu ay sidaa tahay wey intaa markii laynoo caddeeyey waxaa la yidhi khud ka qaad nabi allow calayka asalaatu wasalaam min amwaalihim xoolahooda xaggooda sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqadaasoo tudahiru aad dahiraysid adigu nebi allow faacilka tudahiru nebiga ka dhig tudahiru aad dahiraysid hum iyaga aad ku dahiraysid sadaqadaas wa tusakii faacilkeedana nebiga ka dhig ixraabo badan baa jira wa tusakii aada nadiifinaysidoo aada ma garanaysaa taskiyeynaysid him iyaga bihaa sadaqadaas khudna faacilkeeda iyana waa nebiga khud qaad nebi allo anta adigu min amwaalihim ilaa dadkan markii laga toobad aqbalay waxay dhaheen xoolahayagii saddex meelood baa meel baan bixinana xoolaha iyaga hanala ka qaadam haddiiba rabbi naga toobad aqbalay yaa casalla an yatuuba calayhim xoolaba maxaan ku falaynaa ilaahay toobad aqbalkiisi baan bahaysanaa markaasaa waxaa la yidhi ka qaad sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim una ducee maqfiro iyo dembi dhaaf ugu ducee ducada nebiga iyo istikfaartiisu waa dumaaniino iyo xasilooni wey inna salawaataka waatanaa adiga nebi allow salawaadkaada ducadaada istikfaartaada sakanun xasilooni bay u tahay lahum iyaga raxmad bay u tahay sakanun raxmad bay lahum iyaga u tahay wallaahu ilaahayna samiicun ilaahay waa mid samiica caliim ilaahay weyn subxaana wa tacaala alam yaclamuu mayaysan ogeyn dhammaantood kulligood anna allaha ilaahay huwa isagu yaqbalu towbata towbadda inuu ilaahay ka aqbalo can cibaadihi addoommadiisa xaggooda ilaahay inuu toobadda ka aqbalo kuwaan toobadda keenay iyo dhammaanba waxaa la yidhi alam yaclamu waa u taalla mawaysan ogeyn ilaahay inuu yahay mid aqbala towbata man taaba min cibaadi kii noqda oo addoommadiisa ka mida towbadiisa ilaahay waa ka aqbalaya binu aadamka qofka dembi ka gala waxaa laga yaabaa inuu dhaho weligay ku cafin may inuu yidhahdo dembigaa weligay ma saamixi karo hebel waa la soo xiray ama dowlad baa soo xiratay ama qof waxa weeyaan weligeed waxaas ma dhaafi karo sidaa ma alam yaclamu xagga rabbi ilaahay inuu ciddii noqota toobadda ka aqbalay wa yaakhudu sadaqaat sadaqooyinkana ilahay inuu aqbalay inuu qaadayadan wax wey inuu aqbalayo wey niyad wanaagsan qofkii ku baxsho sadaqada ilaahay darti ha kaa noqoto cidda mudan sii xalaal ha noqoto ikhlaas u bixi iyaysan kaa noqonin istusus iyo ha lagaa sheego iyo adduunka ha lagaa baahiye iyo waxaas yaysan kaa noqonin alle darti ha kaa noqoto wa ana allaha ilaahi huwa ilaahay وأن الله إلaه هو isaga التwاaب إلahay waa mid tobad أqبل badan الرaحيم إلahay mid نaxariisasho badan waa aaيaddii kale oo kale غاaفir الdنب وqاaبل الtوb oo kale weeyaan وأن الlaه هuوa التwاaب الرaحيم taasna halkaasaa la dhig waa suurad waa suurad cajiibo arrimahaasoo dhan baa lagu bayaaninaya oo lagu cadaynaya waqul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam icmaluu camal fala fasayara allaahu ilaahay waa arki doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuulkiisuna waa arki doonaa waalmu'minuun mu'miniintuna way arki doonaa waxaad doontaan sameeya waxaa samaysaanba alla ilaahayna waa arkayaa rasuulkana waa la ogeysiinayaa mu'miniintuna waa arkayaana waa la ogeysiinaya wasaturad duuna waa laydin celin doonaa ilaa caalimi اlgeybi qeybka alla ku cilmi badan iyo washahaadati wax joogaba wayo wax maqan labadaba fa yunabiukum ilaahay wuxuu idinka warrami doonaa bimaabuu idinka warrami doonaa kuntum ay ahayn jirheen tacmaluuna kuwa camal fala khayr haddou yahay khayr shar haddou yahayna shar wey in khayran fa khayrun wa in sharan fa shar taasaa lagu tilmaamaa acmaashaad samaynaysaan ilahay kama qarsoon waakharuuna murjawna limri illaahi murjauuna murjawna liamri illaahi waakharuuna wa aqwaamun aakharuun waxaa kaloo jira kuwo kale aqwaam kale aakharuuna kale murjawna la dibdhigay liamrillaahi ilaahay amarkiisa iyo qadihiisa iyo xukunkiisa ayaa loo dibdhigay ilaa ilaahay ka xukumayo saddexdii ninee wacala alaaati aladiina khullifuu isla suuradda aan ku gaarayn baa la tilmaamayaa baa la yidhi kacab binu maalik saddex saxaabi oo aan laga filayn baa dagaalka ka haray aayaad baaba soo degay konton beri baa la yidhi lalama hadli karo iyadu nifaaq iyo munaafiqnimo ma ahayn runtoodina waa sheegeen markii nebigu soo noqday marka wa aakharuuna murjowna liamri ilaa ilaahay idinka xukunkiina wixii uu ka yidhaahdo ilaahay xagga ay ka timaado hawshiinuwa taas baa la yidhi amarka ilaha la sugaya kacab binu maalik baa kow ka ahaa muraarat bnu rabiic baa laba ahaa hilaal bnu umaya saddexa saddexda nin raggiis dagaalkii beder ka qayb qaatay bay ahayn dagaalkii beder nin joogayna laguma dhaco waa dad loo wada dembi dhaafi ahay waxaa la yidhi lalama hadli karo markii nebigu soo noqday alayh salatu salaam lama salaami karo amarka ilaahay ilaah ka yimaado ilaahay baa toobadda aqbala had ilaa ilaahay ka aqbalo mooyaane yaa kaloo ka aqbalay murjowna liamrillaahi deedna ilaahay baa laga sugayaaye imaa yucadibuhum ilaahay inuu cadaabo wa imaa yatuuba caleyh xaaladooda saasaa la yidhi wallaahu ilaahay caliimun xakiimun suuradda aayadda wacala alaaati aladiina khullifuu boqol toban iyo sideed aayadda ah baa looga lagu tilmaami doonaa saddexdaa nin ee kontonka beri aan lala hadlin ee dadku ka haajireen ilaa markii dambe laga toobad aqbalay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa ittakhaduu yeesheen masjidan masjid diraaran liajli diraar dhib darteed qole masaajid dhisay baa laga hadlayaa masaajidkooduna masaajid khayr usan ahayn masjidu diraar uu yahay kuwa dhisay masaajid maxay u dhiseen diraaran liajli diraar dhibid darteed kuwa noocaas munaafiqiin bay ahaayeen koox ah waxay dhaheen waxaan markaz baan samaysanaynaa masaajid baan u bixinaynaa howlaan ku qabsanaynaa ujeedkoodu waxa weeye ilaahay baa nooga warbixiyey waa diraaran masjidu diraar buu la bixi doonaa iyo wa kufran diraaran liajli wa kufran liajli kufrin wey lilkufr gaalnimo darteed ee qalbiga ugu jidhay iyo wa tafriiqan liajli tafriiq kala geyn darteed bayna almu'miniin mu'miniinta in la kala firqiyo oo firdhiyo oo la kala geeyo oo masaajidka nebiga iyo masjidu quba iyo dadka ku tukada qaar inay la soo jamaan dha halkaan aan mid ka samayno dadka qaar haynoo soo go-ee bay meesha u samayseen niyadoodu waa saa laakiin iyago afka wax kale kaga hadleen masaajidka quba agtiisa meela weeye masaajidka qubana waa masaajidkii nebigu calayhi salatu wasalaam markuu maka ka hijrooday intuusan magaalada gudaheeda gelin oo masaajidka nebiga la asaasin masaajidkii kowaad oo la asaasay weeye waa masaajid cajo badan oo fadli leh oo salaada lagu tukada ajir badanta cumray u dhigantaa laba ragcadood ay ku tukatay masaajidka adoo cumraysay bayba ka dhiganta halkaan ka tego cumraysay meel ka tegey cumre qof la yimid ajirka qof gurigiisa ka soo baxa soo dahaaro qaata masaajidkaa taga laba ragcadood tukada xadiidkaasaaba ku soo arooray xadiidka hadda waxaa lagu qoray masaajidka derbigiisaa lagu qoray masjidu quba markaa gel sii gelis baa arkaysaa isagoo ku qoran waa xadiid haabit iyo wa irsaadan sugid korasho u cimilgalayn liman duul xaaraballaaha ilaahay la dagaalamay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa la dagaalamay min qablu la dagaalamay horay ula dagaalamay xaarabada ku xir min qablu jaariga majhuulkan waxay masaajidka u samayseen nimankaan arag diraaran wa kufran labo wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qabl dad ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamay oo hadda maqan bay waxay rabaan meel lagu soo dhoweeyo oo ay ku soo degaan inay u noqoto meeshaan waa ninkaan la sheegi doonee ninkii la dhihi jiray abi caamir alfaasiq alraahib bu awal ahaa mogta nin iska cibaadaysoo cilmi leh bu aha isagoo madaxa oo aqoon leh baa nebiga la soo saaray calayh salatu salaam dadkii baa ka tago nebi maxamed baa la raacay maxaa laga ag joogayaa cid kale nebi maxamed baa ilaahay soo saaray calayh salatu slam waa xanaaqay madaxnimaduna waa balaadi markuu xanaaqay wuxuu noqday cadowga nebigu noqday calayhi salatu salaam wuxuuna yidhi qolo kula dagaalamaysa ma arkayo ilaa waa soo raacaya anna dhinacaan dagaalka ka gelaya nebigu warkaa u soo fara ninkaasaa wuxuu yidhi markii maka la qabsaday oo arkay makana in la xoreeyey xunaynna lagu baxay iyo reer hawaasin lagana adkaaday buu shaamu carar halkaasoo fariin ka soo dir wuxuu yidhi war meel ha la dhiso macqil ahoo saldhig ah dad munaafiqiin ou la soo xidhiirayaa halkaa ka dhisa buu yidhi waxaan heli doonnaa ciidamaan heli doonnaa ciidamo tiro badan oo gaalo ah baan u cidirsanaynaa buu yidhi ciidammadaasaana soo raacaya reer ruum iyo waxaas nimankii maxay sameeyeen meeshii bay dhiseen waxay dhaheen markii la yidhi war maxaad meeshaan maxay tahay masaajidkii qubaaba intaan jiro oo halkaan oo nebigu asaasay calayhi salatu wasalaam waxay dhaheen maya waxaa jira dad iska ahlucududaar ah hameenna qabow baa jira hameenna roobaa jira dadku kuwaas mari dad aan gaari karin baa jira dad shaybe baa jira intaasoo dadaa waxaan rabnaa inay kan iskaga wahsadaanoo iskaga tukadaan ninkaasay rabaa inay sugaan iyo ciidamadiis oo halkaan saldhigu noqoto masaajidkaasaa loogu soo gabanayaa liman xaarab allah rasuulahu min qabl ilaahay wuxuu yidhi walayaxlifunna dhaarteen oo dhaarteen kuwa meeshaa dhisay in aradnaa maa aradnaa inaan uma jeedna bay dhahayaan ku dhaaranayaan ilal xusnaa wanaag war maxaa u dhiseen waxaan khayr iyo wanaag iyo samafal ahayn ugama jeedno muslimiintaan masaajidda u badinaynaa hal mid inta cidhiiri ku noqon lahay mid labaad baan xagga uga dhisnay mid kale aan u dhisnay waxaasaan rabnaabay leeyihi waxaa dhaari tahay inaan wanaag waxaan ahayn aanna u jeedin waxaa laguu cadaynaya xilligii nabiga inay soo bilaabatay kuwa meelo khayr ay ku magacaabayaan inta dhisaan shar iyo balaayo uga jeeda oo niyadoodu xun tahay qur-aankii baaba degayaba masaajid baba diraar baba sameeyaba in aradnaa ila alxusnaa ilaahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay yashhadu waa mid ka markhaantiya oo og inahum iyagu waa la adkeeyey lakaadibuuna laan baa lagu daray inay beenaalayaal yihiin nebigina waa lala hadlay alayh sala sl iyagoo sidaa niyaddaa u dhisay waxay dhaheen nabi allow noogu tuko oo haddee dadku ha yimaada masaajidka masaajidka fur meeshii la dhisay waa la furaay iyo hadda furitaan wax la yihahdaa jire meeshii in la furo oo la xargi jaro laa taqum ha istaagin baa la yidhi fiihi dhexdiisa abadaa weligeed ha istaagin nabigaa lagu yidhi calayh salatu slaam laa taqum fiiha abada maxaa yeelay la masjidun masaajid masaajidkaasoo usisa la asaasay cala taqwa taqwada ilaahay dusheeda lagu asaasay waa masaajidka quba taqwada ilaahay lagu dul bilaabay lagu dul asaasay min awali yowmin maalinkii ugu horreeyey ee dhismihiisabaa la bilaabayay ayaa axaqu mudnaan badan an taquuma inaad istaagtid fiihi dhexdiisa kaas weeye kan habboon inaad tagti wey ku tukatid masjidu diraar ma habboona in la tuko fiihi dhexdiisa waxa ah masaajidka masjidu quba rijaalun rag raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay dahaaro qaataan rag adqiya ah waa ansaar inay dembiga iska nadiifiyaan isnadiifintu waa labo macaasida macnawiga xiqdiga iyo xasadka iyo xumaha iyo layska nadiif iyo dahaaro qaadashada weesada iyo qubayska iyo wanaagga kale ah labadaba rag jecel baa jooga ale wallaahu ilaahina yuxibu mid jecel weeye almudahiriin kuwa dahaaro qaadashada badan dahaarada daahirka iyo midda baatinka labadaba meesha waxaa la sheegay masaajidka masjidu taqwa fadligiisa aayad si lagu sii caddaynaya inoo soo socoto afaman axadka baa layidhi asasa asaasay bunyaanahu dhismihiisa calaa taqwaa cabsi oo min allaahi ka ahaata calaa taqwaa min allah ku dul asaasay iyo wa ridwaanin calaa rajaa'i ridwaanin ridaha ilaahay rajaynteed qofka dhismihiisa ku asaasay oo ku bineeyey alla cabsidii iyo rida ilaahay mayaa khayrun khayr badan amman mise midka asasa asaasay bunyaanahu dhismihiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkiis gebi qarkiis ama daankiis meel gebi ah togus oo laba daan ma leh meel biyo inta mareen qarkii biyihii inta jeexeen toga meeshii kore hoos dee ka daloosho oo qarkaas soo dumayo qarkaas soo dumaya qof dhismo saaray ama meel god oo qodan godka qarkiisa bohosha ama xufrada godka saaray gebi qar baa la yidhaha ama gebi ama bohol qar weliba bohoshaas cirifkeeda meesha oo daanka ah oo darafka ah meeshaa qof asaasay oo yidhi halkaanaan jeexanayaa wax dhismo saaraya iyo qof cabsida ilaahay ridaha ilaahay wax ku asaasay makaasaa khayr badan mise qofka dhismihiisa ku dul asaasay calaa shafaa shafaadu waa qarka wey calaa shafaa jurufin jurufkuna waa gebiga waa daanta geeska ah marka geeskaas darafkiisa kaasoo haarin dumaya dumaya waa maxay daciifa meel dee liidato haddii cagta la saaro ama dhagax la saaro soo dumaysa calaa shafaa jurufin haarin ee dumaya oo daciifa macnaha oo markaa fanhaara dumay fanhaara dumay bihi fanhaaradaas waxaa weeye fanhaara wasaqada dumay oo dhacay daalika darfu darafkii iyo dacalkii dhismaha la saaray uu dumay fanhaarow dumay bihi waa maxay bihi bilbaanii wa bibinaa'ihi kii wax dhisayey iyo dhismihiiba la dumay fanhaara bihi la dumay wey gebi ilaa waxa weeye meel gees ah qar ah haddaa wax saadhid wixii waa dhacayaan hoosna bohol ka ah markaasow ilaa haarin awal baa la dumay oo daciifa fanhaara bihi la dumay wey marka bihida xaggee u celinaa bihi bilbaanii wa bibinaa'ihi kii wax dhisayey iyo dhismihiisaba la dumay xaggee kula dumay meesha u darnayoo fii naari jahannama kula dumay makaasaa wax u dhisanaya meeshaa daciifka wax ka dul dhisanaya yaa miyaa khayr badan mise kaas dhismihiisa ku dul dhisay ilaahay darti iyo cabsi iyo wanaag wallaahu ilaahayna laa yahdi ilaahay ma hanuuniya alqowma qowmka alaalimiin kuwa aalimiinta ilaahay ma hanuuniya wallaahu laa yahdi alqowma alaalimiin waa aalimiin wey laa yazaalu kama zuulayo bunyaanuhum dhismahoodu alladii dhismahaasoo banow ay dhiseen riibatan shaki inuu yahay riibatan shaki oo fii quluubihim ala qalbiyaashooda ilaa an taqadaca inay googo'do mooyaane quluubuhum qalbiyaashooda dhismahay dhiseen horta meeshii masaajidka waa la dumiyey masaajidka hadduusan masaajid ahayn maxaa loo dumin waaye yaan la dumin yaan la dhahayaa qashinqubna meesha waa laga dhig nabigaa rag ku saaray calayhi salatu wasalaam deedna nimankii shaki baa ku dhacay wixii shaki waa maxay in la ogyahay ogaadeen misna waa baqayaan xisni ama qur-aan kale inta soo dego masaajidkiiniba la sheegiye la dumiye ama ha la qabqabto ha la laayo la yidhaahdaa misna shaki kalaa ku dhacay leeyihiin hadduu nebi yahay muxuu diintii masaajid muxuu la dagaala muxuu u dumiyey xaggee wax ku wadaa ee meeshii lagu cibaadaysanayey maxay tahay arrintaani dhan kasta shaki baa kaga dhacay ilaa goorma ilaa an taqadac qulub ilaa qalbiyadooda googo'an waa maxay wadnuhu istaagoo dee ilaa intay ka dhimanayaan hadba shaki baa kusoo dhacay ilaa an taqadac qulub waa maxay ilaa ay ka dhimanayaan wey wallaahu ilaahayna caliimu weeye xakiimu wey taasna saasaa lagugu caddey maxaaba inoo haray marka masaajidkii sidii sidii baa looga taxawulsay ninkii lagu soo dhoweynayey abu caamir araahib waa ninkii dhalay saxaabigii malaa'igtu asiilulmalaa'ika ninka la yidhaahdo malaa'igtu saxaabiga dhaqday oo mayreen yaa saxaabigaas wiilkaa saxaabiga cajiibkaa ninkii dhalay weeye ninkan faasiqaayoo balaayada ah oo masaajidkan iyo waxaan ka dambeeya waa ninkaa isagaa weeye masaajidkan xunoo balaayada iftantaa ninka ka dambeeya kaas buu ahaa waxaa la yidhi dadka reer baadiga ah nin reer baadi ah wuxuu la soo fadhiistay nin la dhihi jiray zayd bin sawxaan ninkaas lala soo fadhiistay xadiid iyo wuxuu ku jiraa cilmi gacantiisaa dagaalkii nahaawanda ka go'day reer baadigii wuxuu yidhi niyahow cilmi fiicanna waa akhriyaysaa gacantaaduna shaki bay hadba igu abuuraysaa gacantaa ilaa ku go-ane waa gacmay gacantaa go-an ninkii cilmiga waday wuxuu yidhi gacantaydu maxay kaa shaki gelinaysaa gacantay go-an waa bidixe waadan cilmi lahayn maanaha midigta i go-anta reer baadigii wuxuu yidhi ma garanayo buu yidhi midig iyo bidix mid dee goyn la gooyaba ma aqaan ilaa waxa weeye macnaa wuxuu uga jeedaa qofkii waxadaa gacanta la gooyaayo ninkaa reer miyigaa maqla marka wuxuu yidhi ninkaan waan cilmi waale gacantan waa la gooyay ma waaba wax qaada tolo war wuxuu yidhi wax ma qaadin haddaan wax qaadi lahaa midigtaa la gooyn lahaaye gacantay go-ani waa bidixi waadan ujeedin buu yidhi maxaa ka shakinaysa maba aqaan buu yidhi midiga bidix mid la horgooyo markaasuu aayaddan ku dul akhriyay alacrabu ashaddu kufran wa nifaaqa ninkaas wuu ku dul akriyay darsigeen intaas ku egyahay wallahu subxana wa tacala aclam sawaab